gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaab ayaa deeq lacageed oo dhan laba boqol oo kun oo doolar ku wareejiyay hay-adda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma si loo taageero gurmadka abaaraha ee ka jira gobolka owdal ee waqooyiga galbeed soomaaliya duqa muqdisho ayaa sheegay in deeqdaani ay barbilow u tahay gurmadka abaaraha ee gobolka owdal islamarkaana maamulka gobolka banaadir uu diyaar u yahay garab istaaga walaalahooda wuxuu xusay in lacagtan ay qayb ka tahay canshuurta laga qaado bulshada soomaaliyeed ee ku nool caasimadda oo dadka reer oodal ay ka mid yihiin maadaama caasimaddu ay tahay xaruntii ummadda soomaaliyeed maanta halkan waxaan u joognaa munaasabad kooban oo maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose muqdisho ay ku wareejinayso deeq yar oo lacag ah oo gaaraysa laba boqol oo kun oo dollar ay ku wareejin doonto hay-adda sodma hay-adda maaraynta musiibooyinka hay-adda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka hay-adda qaran oo guddoomiyaheedii guddoomiye maxamed macalin uu nala joogo ayaan ku wareeji doonaa haddii ilaa yidhaahdo waa gurmad yar oo anugu tala galnay walaalaheenna ay ku dhufatay abaarta ee owdal deegaanada zaylac iyo lughaye iyo dhammaan yacnii awdal qaybahay ugu dhufatay abaarta gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho waa caasimaddii dalka waana saldhigii ummadda soomaaliyeed sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaan ah inuu mar walba banaadir uu u noqdo barbilow gurmadka abaaraha ee ku dhufta dalka intiisa kale abaaruhu wadanka way ku soo laalaabteen meelo badanna way dhibaatay maaragtay dadkii dunyada u geysteen dabcan waxaana ugu wacan isbeddelka cimilada ee adduunka ka dhacay oo waddankeenna saameeyey runtii waxaan ugu baaqayaa markaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan caasimadda dalka ganacsatada hay-adaha samafalka iyo saaxiibada caalamkaba inay u gurmadaan owdal dadka ku dhibaataysan yani abaarahaas inay u gurmadaan yani oo gurmad weliba deg deg ah lala gaaro annaga caasimadda ummadda soomaaliyeed maamulkeeda haddaan nahay wasiiradeenna sharafta leh iyo xildhibaanada iyo guddoomiyaha hay-addaba taageeradan yarta ah waa gurmad deg deg ah guddoomiye muungaab ayaa ugu baaqay hay-adaha samafalka iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed in loo gurmado walaalaha ay abaaruhu saameeyeen ee jooga gobolka owdal iyo deegaanada kale ee dalka gudoomiyaha hay-adda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka qaranka sodma maxamuud macalin ayaa u mahad celiyey guddoomiye muungaab tallaabada uu qaaday ee ku aadan in si deg dega looga jawaabo dhibaatada abaareed ee ku dhufatay gobolka owdal wuxuu sheegay in deeq lacageed ee lagu wareejiyay ay si deg deg u gaarsiin doonaan dadkii loogu talagalay